بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال المؤلف رحمه الله وقتال اللصوص والخوارج جائز إذا عرضوا للرجل في نفسه وماله وقتال اللصوص شوغدا إن لا دغالمه iyo walkhawaariji khawaarijta jaa-isun waa mid bannaan idaa caraduu lirajuli ninka hadday usoo banbaxaan fii nafsihi naftiisa ay ugu soo xadgudbaan iyo wamaalihi maalkiisa falahu waxaa ninkaa u bannaan an yuqaatila can nafsihi naftiisa inuu difaaco iyo wamaalihi maalkiisa wayadfacu canhaa nafta waa uu ku difaaca nafta xaggeeda waa difaaca bikulli maa yaqdiru wax walbau awoodo iskaga difaaca tuugga iyo cidda isaga kusoo xadgudubtay walaysa lahu uma bannaana isaga idaa faaraquuhu hadday faaruqaan ow tarakuuhu ama ay ka tagaan an yatlubahum inuu dalbow raadiyo walaa yatabica aahaarahum ama raadkooda u qaado laysa liaxadin axad uma ahaanin arrintaasi ila alimaama imaam maahana cid kaloo raadsan kartaa uma jirto oo wulaat wulaata almuslimiina ama madaxda muslimiinta maahane innamaa lahu qofka waxaa u bannaan shaksiga ah an yadfaca can nafsihi naftiisa inuu ka difaaco fii maqaamihi daalika meeshaas hadda uu joogo uu taagan yahi oo lagu soo weeraray wayanwii bijuhdihi intii tabartiisaana wuxuu niyeysanaa anlaa yaqtula axadan qof inuusan dilin fain maata hadduu dhinto calaa yadayhi labadiisa gacmood uu ku dhinto fii dafcihi iska difaaca uu iska difaaca can nafsihi naftiisa wax ka difaaca fi lmacrakati goobtii dagaalka haddii uu ku dhinto tuuggii ama khaarijigii faabcad allahu lmaqtuula ilaahay ha fogeeyo kii la dilay wain qutila haddii la dilo kii isdifaacay wain qutila haada haddii kaa la dilo isdifaacayana fii tilka alxaali meeshaa lagu dilana wayadfacu can nafsihi asagoo naftiisa ka difaacayay ninkan iyo wamaalihi maalkiisa rajawtu waxaan u rajaynaa lahu shahaadata inuu shahaado qaataan u rajaynaa kamaa jaaa fi laxaadiidi sida axaadiista ku timid wa jamiicu alaahaari aahaarta oo dhan fii haada ku soo aroortay inamaa umira biqitaalih qofka saasa in lala dagaalamaa la amray walam yu'mar lama amrin biqatlih in la dilana lama amrin walitibaaci iyo in la caybsado walaa yujhazu calayhi la israaci maayo in surica haddii la legdo ow kaana jariixan ama uu noqdo mid dhaawacana la israaci maayo wain akhadahu haddii uu soo qabto qofku asiiran isagoo qafaala falaysa lahu uma bannaana an yaqtulahu inuu dilo walaa yuqiima calayhi alxadda ama uu xadan ku ogaa yidhaahdo walaakin se yarfacu amrahu amarkiisa waa u rafcinaa ilaa man wallaahu allahu cidii alla uu madax ka dhigay fayaxkumu fiihi kaasaa xakumaaya halkaan waxaan kusuga gelaynaa ama waxaan kusugi jirnay kitaabkii ahaa usuul sunna liimaam ahlusunna waljamaca axmed ibn xambal raxmat ullah calayhi halkaan waxaan guda gelaynaa masale ku saabsan nusuusta iyo tuugada iyo khawaarijta iyo cid walba oo fallaago ah oo qofka kusoo xadgudubta qofka shaksiga ah oo muslimka ah ama safara ku jiro ama gurigiisa ha jooge haddii asaga lagu soo xadgudbo qof shaksigu naftiisa kusoo xadgudubto sidii uu yeeli lahayo waxa u bannaan ama qof shaksiyo ama kooxo ay kusoo xadgudbaan maalkiisa haddii qofka loogu yimaado naftiisa iyo maalkiisa waxa naftiisa iyo maalkiisa markaas ugu imaanhaana ay ashkhaas kala yihiin iyo sidoo kale dad ama fallaago ah ama uun siyaabo kacdooma u kacdoonsan marka sheikhu wuxuu yihi waqitaalu lusuusi tuugada in lala dagaalamo tuugada ama shufta jid ku jirta ha noqoto ama mid guriga usoo dhacda ha noqoto ama mid dhaba qof u istaagta ha noqoto ee gurigiisa iyo inta masaajidka udhexayde iyo walkhawaariji iyo khawaarijta in lala dagaalamo kuwa madaxda muslimiinta ku kacdoonsan ee laga yaabo inuu qofka qofka shaksigaana mararka qaar kusoo xadgudbaan in kuwaas lala dagaalamana jaa-isun waa mid mid bannaan gasho shay bannaan waayo waa bannaan yahay waajib maaha ee waa bannaan tahay matalan naftaadiyaa lagu soo xadgudbay maalkaada lagu soo xadgudbay naftaada inaad difaacdo ama maalkaada aada difaacdo wax kusoo xadgudba aad ka difaacdo waa bannaanta laakiin waajibkuguma aho waa dambaabay lagu dhihi maa haddaad difaaci weydo oo haddaad iska daydo isagoo naftaada raba ee aad tidhaahdo sidii wiilashii nebi aadam kii fiicnaayo oo kale dembigeyga kaygaba isku qa kaagaba isku qaado wax kuu bannaan waayo yaa fadli badan laakiin culammadu waa isku khilaafaan waxaa fadli badan qofku inuu iska daayo qofka kusoo xadgudbay ou yidhaahdo dembigeyga kaa iyo kayga iyo kaadaba adigu isku fuugso mase inuu iska difaaco calaa kullin inaad isdifaacdo kuu bannaanta naftaada inaad ku ka difaacdo qofkaa saa'ilkaa kuusoo xadgudbay waa kuu bannaanta maalkaadana sidoo kale sida noo imaan doonta adiladeedu noo imaan doonta waa goorma idaa caraduu hadday kuusoo banba caraduu usoo banbaxaan lirajulin ninka ugusoo banbaxaan ay kusoo weeraraan fii nafsihi naftiisa naftiisay kusoo weerareen iyo wa maalihi iyo maalkiisii naftiiyo maalkii ugu yimaadeen falahu qofka waxaa u bannaan an yuqaatila can nafsihi naftiisa inuu ka difaaco nimankaas tuugada ah ama khawaarijta ah iyo wa maalihi maalkiisa inuu ka difaaca u bannaan an yudaafica an yuqaatila can nafsihi inuu dagaalamo ilaa naftiisa uu ka badbaado ama uu dagaalamo ilaa maalkiisu ka badbaado see naftii maalkaa loo socdaa wayadfacu canhaa nafta uu ka difaaca bikulli maa wayadfacu canhaa nafta uu ka difaaca wixii dhiba oo kusoo wajahan iyo maalkaba bikulli maa yaqdiru wax walba awoodo iskaga difaaca wax walba u awoodo iskaga difaaca sida uu awoodo inuu iskaga difaaco iskaga difaaca walaysa lahu idaa faaraquuhu wax walba u awoodo maxaa laga wadaa qofkan asalkiisu dagaalkiisu mashruuc maahanayn laakiin inaad raasito lagaama rabin lakin hadda danaa kaliftay inaad la dagaalanto danta kaliftay waa maxay naftaadii u socdaa ama maalkaadii u socdaa labadana dhibi maydi waa iska celiya qofka laakiin waxaad rabaa inaad sida qofkaas aad iskaga celi karto shartiisu ay ku yaraan karto aad aada iskaga celido ee markiiba qofka inaad naftiisa ka takhallusto inaad ku dadaasho maaha waa noo imaan doontaa bikulli maa yaqdiru wax walba awoodo iskaga celina tabartiisu intayto iskaga celina tabar reeba u maayo iyadoo la iyadoo la buurtay walaysa lahu uma banaano qofka uma sugnaanin isaga oo xaq uma leh idaa faaraquuhu hadday faaruqaan aw tarakuuhu ama ay ka tagaan an yatlubahu inuu raadsado inuu dalbo uma banaano tuugya shirki ku galay waa iska hor timaadeen xoolahaaduu rabaa xoolaha iska dhigo fiili iska dhigi maayat weeraru kuu qaaday waa iska difaacday markuu arkay inaad difaaci waa cararay waa kaa tegey ama waa iska dhaqaaqaba macayrtee hawdka miyaad ka cayree meesha u ordaa dabakacee mase farahaad ka qaadee farahaad ka qaadee see awalba ninkan wixii lagu yidhi la dagaalan maxay ahayd oo inaad la dagaalanta lagugu ogolaaday waa inuu adiga duulaanku u yahay naftaada iyo maalkaada duulaanku u yahay hadda laakiin duulaanku waa joogsaday waa iska tegey ninkii waa iska tegey farahaad ka qaaday ama tuugay hayeen markay arkeen in dadkaan hubaysan yihiin oy hub wataan ay waddada ka wareegeen salaanay taageen tuugana waad og tahay in oday kuu socdeen markay hubka arkeen ay salaan kuu taageen maxabadaas kaga dhufane kaga dhufamayo faraankii qaaday walaysa lahu qofka uma habboona uma uma sugnaanin ama uma uma ahaanin idaa faaraquuhu hadday faaruqaan aw tarakuuhu ama ay ka tagaan an yatlubahum inuu dalbo tuugadaas tuugadu marka aqlabka waxay raadiyaanu nusuustu waa hantida mararka qaar laakin waxa laga yaabaa hantida inaysa qaadan ilaa ay qofka ka dilaan khawaarijtu laakiin aqlabka waxay raadaayan waa maxay waa nafta waa naftay dilaan in badan walaa yatabica aathaarahum raadkoodana raaci u maayo raadkooda dabageli u maayo raadsa u maayo hadday ka tagaan raadkoodana qaadi u maayo laysa liaxadin ila limaama laysa liaxadin axad uma sugnaanin uma ahaanin arrintaas ah in la raadiyo nimankaas ila alimaama mahane imaamka madax muslimiinta mahane ow wulaata almuslimiina ama dadka muslimiinta wulaadooda dadka muslimiinta madaxdooda mahane iyo ciddii imaamkaasu uu madax kasii dhigtay kuwaas dii la yidhahdo meeshan tuugaa ku jirta tuugada waa raadaya si iyagaa xilkaan iska leh amniga sugidiisa cidda cidda loo xil saara ayaga waay haddii la yidhahdo marka meeshan tuugaa ku jirta dadka soo weerarta oo dadka dhacda oo dadka usoo dooxatayda ama meeshaan ku jirta haddii la yidhaahdo amiirku waa raadsanaa iyo madaxda muslimiintu meesha ay joogaana lagu weeraraa hadday cararaanna raadkooda waa la dabakaca ila lasoo rarabto raadkooda waa la dabakaca laakiin adiga shaksigaa inaad qoragaada garab gashatay ee aad raad qaado ee tiraa ninkaan aan raadahu tuug waaye ama ninkaan aan raadahu nin fallaagaho khaarijiya waaye lagaa yeeli maayo lagaa yeeli maayo walaa yatabica aataarahum raadkooda qaadi u maayo laysa liaxadin arrintaas uma sugnaanin ila alimaama mahane oo wulaata almuslimiina ama dadka muslimiinta madaxdooda waxaa la mida qofka shaksiga daaifa min aawaaifa lamida xoogaa is-aruursaday oo dadka ka miduhu oo dawlad ku hoos nool inay saas yeelaan edilaftirkeeda uma habboona inamaa lahu qofka waxaa usugnaatay oo u habboon oo u bannaan an yadfaca can nafsihi inuu naftiisa difaaco naftiisa inuu ka difaaco wixii dhib ah tuugga iyo qofka khaarijiga ah oo isaga kuxadgudba inuu naftiisa ka difaacaa qofka u bannaan fii maqaamihi daalika booskiisaas uu taagan yahay markaas meeshaas markaas la joogo inuu naftiisa difaaco u bannaanta wayanwi bijuhdihi wuxuuna niyeysanaa inta tabartiisu ay tahay inta tabartiisa oo wuxuu niyeysanaa anlaa yaqtula axadan qof inuusa dilin inuusa qof dilin uu niyeysanaa ya haddii he mar walba dadaalkiisa wa inta awoodiisa oo wuxuu niyeysanaa anlaa yaqtula axadan qof inuusa dilin inuusa qof dilin u niyeysanaa maxaa laga wadaa ninkaan isaga awalba qofkan marka horeba diidkiisa uma banaaneyn laakiin hadda maxaa loogu baneeyey waxaa loogu baneeyey inuu isaga kusoo cadgudbay naftiisa iyo maalkiisa marka intii tabartiisa wuxuu ku dadaalaa inuusa qofka dilin qofka inuusa dilin oo qofku badbaado laakiin naftiisa uu ka ilaashado maalkiisana uu ka ilaashado matalan tuugaa gudolka usoo dhacay tuug isaga cambaran waaye qoraya miyaada maanka ka furanta xabad beerka ugu dhufeen lama ogola waxaas dadkaasu dhacdo qofka waa lagu heestaa waa lagu heestaa haddaba wankee aad is leedahay huba wataa haddaad xabadaad kor ufiddo uu kaaga carara kaaga tega ku dhufee xabadda ku dhufa maydi haddaad cagajudlo iyo boodaqaawis qofka iskaga celi karta waa iskaga celi xabada kor loo rido iyo hoos loo rido haddaad iskaga celi karto waa iskaga celi haddaad iskaga celi karto inaad xabadda aad meel halista aad uga dhufan ee meelaha aan in badan loo dhiman aad xabadda uga dhufato iskaga celi karto shartiisa aad ku hafi karto waa iskaga hafine haddaad aragto inuu ama ku dilo ama aadishana markaas ka dilay hadday daruuro noqoto meelaad ka marta dad weydo dilkiisa markaas waa dilay waa kuu banaantaha laakiin adoo meelaad ka marta haysta dilkiisa inaad aka disha laguma ogola wayanwi wuxuu niyeysanaa bijahdihi anlaa yaqtula axadan qof inuusa dilin marka hore qofkaan isdifaacaho fain maata hadday dhacdo inuu dhinto qofkii calaa yadayhi qofkii isdifaacaya labadiis gacmoodoo ku dhintay fii dafcihi iska difaaca iska difaaca can nafsihi naftiisa uu difaacayo dafci difaaca uu difaacayo can nafsihi naftiisa uu ka difaacayo ninkaas fi lmacrakati goobtii dagaalka inuu ku dhintay goobtii dagaalka waa shardi inuu ku dhinto qofka meesha iskaga hor timaadeen tuugga iyo qofka naftaada u socday meesha iskaga hor timaadeen oo qofkaan kugu soo weeraray haddii kii kusoo weeraray uu ku dhinto fa abcad allahu lmaqtuula kii la dilay allaha fogeeyey kaas naarta allah ka fogeeyey kaas musiibo waay ahlu naar waay kaas sida noo imaan doonto adilada nooga imaan doonto waa ahlu naar waa ahlu naar waa goorma laakiin waa hadduu goobta ku dhinto wain qutila haddii la dilo haada midkaan la dilo fii tilka alxaali xaaladdaasna kan la dilo isdifaacaya wa huwa yadfacu can nafsihi wa maalihi isagoo naftiisa iyo maalkiisa difaaca rajawtu lahu shahaada shahaada ma rajayna kaas kaas shahaada ma rajayna waa goorma hede waa goobtii weerar ka dhacay markii qofku dhinto laakiin qofkii tuugahaa iyo qofku soo weeraray oo cararay haddaad raacdaysato ee halkaan oo kale inta weerar ku dhaca aad afgooyo kale kusoo disho ma shahaada lagu rajaynaa afgooyo kale haddaad uga daba tagto ee lagugu dilo shahaado meel lagu rajaynaa shahaado lagu rajay maayo maxaad ka daba doonta qofka yaa raacday ku yidhi naftaaday maalkaa difaacayday naftiiyo maalkiina waa kuu badbaadeen maxaa u daba kacday hal maraa la daba kici karaayan culamada qaarkood oo waa goormay oo hadduu maalkii dhaco waay geeliu rugtay markaasuu geeli la carara geeliu kaxaysta ama xoolihiu kaa qaatay waad raadiday xoolihaa difaacay laakiin markaasna waad raadiday meel adugu daba tagtay meeshaasaa meeshii aad xoolaha uga dhacsayda ah meeshaad xoolaha adugu difaacayday meeshaas waay waa meeshaad uga daba tagtay waa markaas laakiin tuuggi waxba kaa qaadan inaad raacaydaa suurtagal maaha kii naftaada rabana ka warrama kaas kii tuuggaha waxaan yidhi hadduu xoolihii kaa qaatay xoola dhaco ee xoolihii la cararo waa raacdaysan kartaa xoolihii waa ka waa ka raacday kartaa laakiin kanu naftaada soo weerar ku yahay naftaada ma lala carari karaa suurtagal ma taha in nin la cayriyo ee la yidhahdo ninkaa naftaydu halis ku yahay oo la raacdayso suurtagal maaha nafta lama qaadi karo nafta lalama carari karo ninkaan marka inuu naftaada uso socday inkaan allahu aclam sug meeshaad sheegi kusug fulinimada iskadaa meesha aad joogto kusug ha kugu yimaado haddii uu ninkaanu naftaada weerar ku yahay meeshaasaad ku arkaya iskaga dhici meesha meesha aad degan tahay meesha aad joogto iskaga dhici iyo meeshu markaas kugula kulmo laakiin ha raacdaysanin haddaad raacdaysato ood weerar ku qaado qataraad ku jirtaa kamaa jaa fi axaadiii axaadiis sida ku timid wa jamiicu aaaari aaaarta oo dhan iyo xadiista dhan fii hada baabka kusoo aroortay inamaa umira waxaa la amray biqitaalihi tuuga iyo qofku uu xadgudbao naftaada weerar ku ah in lala dagaalamaa la amray walam yu'mar lama amrin biqatlihi in la dilo lama amrin ha la dilo lama dhihin laakiin ha lala dagaalamaa la yidhi dilka iyo dagaalankana farqiyaa udhaxeeya farqiga udhaxeeya waa maxay dagaalanku in lagu dhintana waa suurtagal inaan lagu dhimanna waa suurtagal saas darteed waxaa leeyahay hebel waxu ka soo dagaalamay maylhebla waana kana waa joogaa ma dhiman qofkii laakiin hebel waa la dilay waana joogaan suurtagal ma taa suurtagal maaha dilka iyo dagaalanka farqigaa udhaxeeya dadkan marka naftaada soo weeraraa ama maalkaada soo weeraraa dil laguma dhihina la dagaalaan lagu yidhi la dagaalaan lagu yidhi intaad marka badbaadin karto waa badbaadinaya intaad badbaadin karto waa badbaadinaya waaya aaaartii maxaa kamid ah aaaartii waxaa kamid a maxamed ustaad aaaartii waxaa kamid a facan abi hurayrata radi allahu tacala canhu qala wuxuu yihi jaa rajulu ilaa rasuuli llahi sala allahu alay wasalam ninaa nabiga u yimid faqaala wuxuu yihi ya rasuul allah rasuulki ilaahayow ara'ayta bal iga waran in jaaa rajulu yuriidu ahda maali in jaaa rajulun mucalliqii wa wuxuu yihi in jaaa rajulu nin hadduu yimaado ka waran yuriidu doonaayo akhda maali xoolahayga inuu qaato qaala wuxuu yihi nabigu calayh isalaatu wasalaam falaa tucطihi maalak maalkaada ha siinin tuuggaas qaala wuxuu yihi ara'ayta ka waran in qaatalanii hadduu ila dagaalamo sidii uu xoolaha iga qaadan lahaa hadduu ku dagaalamo ka waran qaala nabigu wuxuu yihi qaatilhu uqtulhu miyaa la yidhi qaatilhu la dagaalan adna qaala wuxuu yihi ara'ayta ka waran war iga waran in qatalanii hadduu aniga i dilo haddaan dagaalanno qaala wuxuu yihi fa anta shahiidun mid shahiidaha tahay qaala wuxuu yihi haddana saxaabigii ara'ayta iga waran in qataltuhu haddaan dilo ka waran anna xukunkiisu waa maxay qaala wuxuu yihi huwa fi nnaari ahlu naar wa ahlu naar wa qofkan marka haddii aad disho xukunka qofka badanaa isaga keliya lama fiirsho ee waxaa muhiim ah adiga xukunkaada waxaa u yahy ma badbaadaya haddaad disho oo dembi ma ka badbaadayn mase ka badbaadi mayo haddaad dembi ka badbaaday waxba dhiba male laakiin haddaada dembi ka badbaadayn qofkii aada dishay hadduu anka yahay ahlu jannaha qofka u sarreeya adiga waxba kuuma gasho waxba kuuma gasho inaad tidhahdo qofkan waa dilaa waxna ka bil maayo qofkaan oo qofkan waa ahlujanna waa shahiid oo anaa dilay inaad tidhaahdo intaasna aad u qaadato inaad adigu ku nabadgelay sax maa adigii qofkan waxaaba dhiba ma qabo isagu qofka waaba la dilaba qofkan waaba la dila isago war male waa meyd gacanka gardaran aad dishay laakiin adigii dilay xukunkaadu waa maxay maku badbaaday dilka qofkaan aad dishay masku badbaadi maydid hadday caddaato inaad ku badbaaday waa alxamdu lilah haddii laakiin aad weydo jawaab cad inaad ku badbaaday qofka muslimkaa dhiiggiisa ilaali waaya wa fi lxadiidi waxaa ku jirtay man qutila duuna maalin qofkii la dila maalkiisa soo difaaca fahuwa shahiidun waa shahiid waman qutila duuna duuna damihi isagoo dhiiggiisa iyo naftiisa difaaca isagoo qofkii la dilana fahuwa shahiid waman qutila duuna diinihi isagoo diintiisa difaaca qofkii la dilana fahuwa shahiid wa fahuwa shahiid wa adiladan marka waxay kutusee inay qofka u banaan taha nafta iyo maalkaba inuu difaacdo nafta iyo maalkaba inuu difaacdo waaya walam yu'mar biqatlihi yuri shiku yani saaxib lmaslim wajamiicu alaahaari fi hada inamaa umira biqitaalihi ala amray walam yu'mar biqatlihi qofka in la dilo lama amrin wala istibaacihi iyo qofka in la raacdaysto walaa yushhasu calayhi in surica meeshaasudin qoraa walaa yushhasu walaa yushhasu waay ha walaa yushhasu laisraaci maayo calayhi qofka in surica haddii la legdo ow kaana jariixan ama uu noqdo mid dhaawaca tuuggii iyo qofkii naftaada kusoo xadgudbaasu gooye ku dhufato dhinacu u dhacay dhinacu u dhacay maxabadaa lagu tiraa markaas ma banaana xaaraam waay ama naftaada weerar ku hay ama maalkaada weerar ku ahaa hadeer laakiin weerar ma galo qofkaa meel u yaalla aw jariixan waayo qofkii aw kaana jariixan un waa dhaawacanya lugu ka jaban yahay ama gacanu ka jaban yahay ama meela wax uga yaallaan waa dhaawac meelu yaallaan lagaa kaalmo u baahan kan maxaa ka digay maxaa ka digay awalba qofkan waxay dilkiisa u banaanaa maxay ahayd inuu adiga naftaada iyo maalkaada weerar ku yahay haddeer taana adugu kaalmo kaaga baahan yahay inuu weer inuu weerar kugu noqdo iska daayo marka la dili maayo la dili maayo qofka qofka saasa dilana waa loo qabsaa wain akada wain akhadahu qofkan shaksiga ahu haddii uu soo qabto qofkii tuugga ahaa ama naftiisa kuxadgudbay asiiran isagoo ah mid qafaal ah hadduu soo qafaalo falaysa lahu an yaqtulahu inuu dilo uma banaano tuuggii xabad kor loogu riday midna hoosaa loogu riday iska dhigaayo qorayga waa iska dhigay waa la qabtay see la yeelaa ma la dilaa mamnuuc waa xaaraam waa haddaa disho waa lagu qabsaa waa lagu haystaa xagga aakhirana waa lagu haystaa adduunyadana maxkamada lagu soo saara adduunyadana maxkamada lagu soo saara markaasaa waxaa laga yaaba maxkamaddaas inay gaarto in lagu khasaafo ay gaarto see adaa dila qof islaameed waayahay wain akhadahu asiiran hadduu dilo hadduu qabto isagoo qafaal ah falaysa lahu an yaqtulahu uma banaana inuu dilo uma banaana walaa yuqiima calayhi alxadda xadkan inuu ku oofiyaanka uma banaano inuu xadka ku oofiyo uma banaano matalan tuugow ahaa ciduu ka sinaystay waad qabatay dili ma kartid ama xoolow xaday waad qabatay ma dili kartid oo xad ku oofi mayid ama qofu dilay xadka ku oofi mayid waad qabatay haddaad qabatay see yeele falaysa lahu an yaqtula uma banaana walaa yuqiima calayhi alxadda walaakin yarfacu amrahu ilaa man wallaahu allahu subxaanahu watacaala qofkii ilahay uu madaxda ka dhigay ayaad amarkiisa u rafcine fayaxkumu fiihi kaasaa xukuma qofka tuuga wadooda maxkamadda geehe madaxda muslimiinta farta ka saare ninkaanu tuugow ahaa kiiskaasi dembigaas u galay waa ku dagaalanay meeshii waana soo qabtay wixii hadda ku yaalla hadday wax ku yaallaanna intaan dagaalamaynay oo nafteyda iyo maalkeyga ka difaacayay gaareen kadibna markaan qabtay wax ma gaarsiin waa kana dhehe hadday caddaato waxa ku yaal hadday wax ku yaallaan inaada gaarsiin inaad dagaalan aad la dagaalantay isagoo ku weerara oo naftaada iyo maalkaada weerara inaad difaacaad ka difaacayda aad wax ku gaarsiida hadday caddaato waxba laguma haysto laakiin haddaad cadday weydo waa lagu haystaa wixii ku yaalla markaas caddeeyala waa lagu haystaa marka arrintaan o dhan waa inay caddeyn leedahay ninaa habeenkii gurgiisa lagu soo weeraray gurgiisa iska difaacay subaxii waxaa la arkay gurgii mayd hor yaalla aa la arkay waagu markuu barya wuxuu yidhi xalay ninkaanu weerar ugu ahayn ninkan maydkaa oo meesha ku dhintay anaa dilay laakiin weerar ugu ahaa isagoo nafteeda weerarku oo maalkii weerarku aan iska dhici waayo inaan saas yeela mahan waayahay miyaa la iska leeyahay ninka la iska xabaala maya caddaynaa laga rabaa caddaynaa laga rabaa markhaatiyaa laga rabaa inuu ninkan weerar ahaa oo naftiisa iyo maalkiisa weerar ku ahaa hadduu markhaatidii iyo caddayntii keenana waa beri ninkaasi dhiigga ninkaanina hadur waayo waxba dhiiga male waxba dhiiga male hadduu marqayn markhaatidii iyo caddayntii keeni waayana qofkii maydka ahana meesha yaallo uuna qilan yahay inuu isagu dilay ama dhaawacana maxaa lagu samaynaa waa la xukuma xukun sharciga loo bandhiga waa la xukuma markaasaa mararka qaar waxa laga yaaba in la qasaasaa suurtagal ah in la qasaasaa suurtagal ah waa la qasaasa soo suurtagal maaha laakiin in la qasaaso isagoo soo isagoon waxba dhibin isagoo xaqiiqo ay tahay inuusan ninkaan uusan xadgudub ku xadgudba uusan ku dilin ee ninkaanu weeraraayey in la qasaaso suurtagal maaha qofkan waxaa laga yaaba in naftaada uu kusoo weeraro ama maalkaada soo weeraro wax markhaatidu aysa kula joogin markhaati miyaa suuga mase waa iska celinay waa iska celinay waana iska celisay kadibna waa dhintay qofkii hadhowdii waxaa lagu yidhi ama markhaati keen in qofkan weerarka u ahaa ama tiirka waa lagu toogaay markhaatiyaad weyday waa lagu toogtay markhaatiyaad weyday waa lagu toogtay xaqiiqana waa kale tuu kusoo weeraro u ahaa ama naftaada u kusoo weeraray qofkaas ay noqonaya xukunkiisa oo noqona qofkaasi qof ajir alla lah xagga loo ajirka leeyahay laakiin axkaamta sharciga oo saas waa axkaamta sharcigaa daahirkaasa lagu socodsiina axkaamta sharcigaa daahirkaa lagu socodsiina hadday dhacdo qofkan aya isagoo xaq u lahaa ninkan inuu dilo hadduu markhaati waayo maanta markhaati la-aantaas uu markhaati la-aan yahay maanta iyo caddayn la-aantaasaa lagu dila adigu ay ku tooge maxkamaddu ay ku tooge laakiin qofkaani markii la toogaayo qof dembi owgaa laga dhaqaa maane waa qof uun si xaalkeedu noqdo markhaatigii wax si ka noqdeen oo ilaahi subxaanahu watacaala min cindihi ajir saayida uu ka siinaayo lakin axkaamta harciga daahirkeeda in la marsiiyo haddaan saas la yeelin waxaa dhece qof walba qofkay rabta inu disho ee markii la yidhaha maxaa u dishay uu yidhahdo tuugu ahaa naftaydan ka ceshay waa inuu yahay naftayda weerar ku ahaa ama maalkeyga weerar ku ahaa uu yahay ama maalkeyga oo weerar ku ahaa uu yahay walaakin yarfacu qof walba marka arrintaas ku kaca waxaa laga rabaa caddayn baa laga rabaa walaakin se yarfacu amrahu amarkiisa waa la rafcina ilaa man wallaahu llahu qofka alla oo u dhiibay oo madaxda ka dhigay ayaa amarkiisa loo rafcina fayaxkumu fiihi qofkaasa xukumaayo halkaas ku rajeyna hadii alida wallahu aclam